qaybinta deeqdan lacageed waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle deeqdan ayaa ka timid ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabo xasan iidow xasan oo kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle kaasoo ugu talagalay dadka naafada ee ku nool magaalada jowhar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha naafada gobolka shabeellaha dhexe iyo afhayeenka ayaa ka mahad celiyey deeqdan lacageed aqil madaxa dalada naafada guud ee gobolka shabeellada dhexe runtii maanta waxaan u mahad celinaynaa walaalkeen xasan iidow maxamed xasan kubac oo runtii muxsin soomaaliya oo la soo gaaray maxaadela soo gaaray oo lacageed oo aad u ballaaran runtii xasan waxaan leenahay aad iyo aada u mahadsan tahay ilaahay subxana watacaala akoonkaada maalinta qiyaamaha allah kuugu daro wallahu fii cooni alcabdu maa kaana alcabdu fii cooni aqiihi ilaahay wuxuu caawiyaa addoonka inta addoonka walaaladiisa kale ee isagama ka liita nolol ahaan uu wax taraya runtii waxaan dhihi lahay muxsin oo sidaanoo kale wax u soo baxsado li'annahu man sanna bisunnatin xasanatin falahu ajrahaa wa ajra man camila bihaa annagoo ah bahdii naafa guud ee gobolka shabeellada dhexe isku duuban waxaan ka mahad celinaynaa deeqdan wax ku oolkaaha ay ina soo gaarsiiyeen walaalaheenna insha allahu kana timid walaalkeen xasan ee kubac ka timid insha allahu waxaan leenahay inta keentay iyo kii soo dhiibayba insha allah subxana wataala ilahi subxana watacaala maalinta qiyaamaha ilahi subxana wataala dembigooda ha dhaafo bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maanta halkan waxaa isugu yimid naafo indhoole iyo cuuryaan leh degmada jowhar gobolka shabeellada dhexe degmada jowhar dadkaasoo dad liita ah laga soo soocay laga soo xulay waxaa isu keenay lacagtan jawaanada ku jirtoo meesha taal waa u jeeddaan waxna waa la siiyey xildhibaanada iyaana soo gaarsiiya guhelaya waata jawaanta ku jirta haddii dad lagu wada dayda kan haddii lagu wada daydana oo intay wax haysataa ay ku dadaga dadka masaakiinta ahoo naafada ah waxma haysatada oon shaqaysan karin qayr ay heleen dadka wax siiyana qayr ay heleen dadka soo dhoweeya qayr ay heleen gacantii soo qaaday iyo gacantii soo dhiibtay iyo gacantii ka maflaxan keentay uguna kaalmaynaysa masaakiintaas aaddayaydaanoo meesha safar allah ajirkay hele badana wanaaggay hele badana ilaahay waa u gargaaraa adduunyada waa u gargaaraa dhanka kale gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa dhankiisa ka hadlay waxaan si kale ilaaba ugu mahadcelinaa xildhibaanada ka wakiilka ahaa taakuleenta naafadooyinka taasoo ay ka soo qaadeen ama ay wakiil ugu yihiin walaalkeenna xasan kobac waxaan leeyahay ku dayshaas mudan yahay run ahaantii saa ad arkaysiin waxa waaye dadkii ugu liidanaa weliba curyaamiinta iyo indhoolayaasha muwada aha laakiin kuwii ugu liidanaya ayaa nila soo xulay waxaan leeyahay sadaqo ilaahay ah ugu dhigo xasan iyo ciddii wakiilka ugu ah waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad ilahay ha ka siiyo wakhtigaan taaganahay aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatu qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa kaga mahad celiyey xasan kobac deeqdan uu soo gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku nool jowhar
waxaa ilaahay mahaddiisa ah oo ilaahay uga mahadnaqaynaa in dad dadka dhibaataysan ee dadkeenna ah ee degaankeenna ah ee ku dhaqan caasimadda hirshabeelle ee jowhar inaan gaarsiinno sadaqo uu noo soo wakiishay walaalkeen xasan iidow maxamed xasan kobac ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo lacagta sadaqada ah uu ugu tala galay dadka masaakiinta ay arkaysaan waa dad duruufaha ka muuqda aad ay tahay duruufo aad u adag ay u garab istaagaan dadkan uma baahna in dibadda mataqaana ay ka sugaan ajaanib ee waxay u baahan yihiin dadkii ayaga ay ka soo jeedeen inay caawiyaan waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadan inay dadkan sidaan u soo garab istaagaan waxaa ilaahay mahaddiisa annaguna inaan markhaati ka noqonno wakiilna uga noqonno dadkan dhibaataysan walow aanan buuxin karin duruufta maanta muuqata laakiin walaalkeen waxa uuna soo wakiishay in aan ku sallinno oo aan ammaanadan soo gaarsiinno waa wax mahad ilaahay xaggiis ka sugnaatay
jaaliyada reer jowhar ayaa inta badan waxa ay deeq isugu jiraan cunno iyo lacag ay ugu deeqdaa dadka danta yar ee ku nool magaalada jowhar caasimada hirshabelle